wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan dhegaystayaal waa cabdishakuur ali axmed oo idiin soo jeedinaya barnaamijka wada jir qodobada aan toddobaadkan barnaamijka idinku helno waxaa ka mid a door intee leeg ayay warbaahintu ka qaadan karaan nabadda warbaahintu door fiican ayaa kaga aadan xasilinta iyo nabadeynta ummadda xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka maxamed ibraahim macalimo oo aan ka waraysanna ayaad barnaamijka ku maqli doontaan dowladda maraykanka oo ku dhawaaqday sagaal boqol oo milyan oo ay ku taageerayso soomaaliya waxaa ku jira boqol iyo toban milyan oo loogu talagalay xasilinta dalka heshiiska nabadda ee magaalada gaalkacyo maxaa ka hirgelay maxayse yihiin caqabadaha ku horgudban waxaa ka mid ahay in la aamino siduu kalsoonitu waa waxaa qofkaan sheega mukunba kalkuu sheega mukunba been baa ii sheegay been baa ii sheegay caqabadaha soo marray ahayd barnaamijka waxaa soo saaray maxamed nuur macalin maxamed qays cali shire ayaa farsamaynaya waa mar kale iyo barnaamijka wada jir wariyaha ama warbaahinta waxaa la yidhaahdaa waa afhayeenka bulshada waa mid ka mid a awoodaha ugu xooggan ee dunidan aanu ku nool nahay waana awood loo adeegsan karo in wax lagu bedelo haddaba door intee leeg ayay warbaahinta soomaaliyeed ka qaadan karaan ololaha nabad ku soo dabaalidda dalka maxamed ibraahim maclimu waa xogeeyaha ururka suxufiyiinta qaranka barnaamijka wadajir ayuu uga warramay doorkooda iyo weliba caqabadaha haysta warbaahinta aada iyo aada runtii warbaahintu door fiican ayaa kaga aadan xasilinta iyo nabadeynta ummadda warbaahintu waxaa loo baahan yahay inay qaadato door ah in ay ka shaqayso isukeenka ummadda oo aanay wakti gelinin sidii maaragtay bulshadan ama wax kastoo kala fogeyn kara oo bulshadan dhibaato iyo colaad u horseedi kara inay ka fogaato soomaaliya in ku filan waa dagaalamaysa colaad suqeya waa lasoo arkay marka cid maanta ummadda soomaaliyeed maadaama warbaahintu ay xoog leedahay oo dad intaa la eg ay gaarayso waxaa loo baahan yahay inay maaragtay ka shaqayso sidii ummaddu ay muwaafaqo u noqon lahayd maaragtay waxyaabaha colaada iyo dadka colaada ka shaqeeyana aanay fursad siinin si ay ummadda ukala fogeeyaan sababto ah waa fidno fidno qofka kicinayana waxawaay waxaa la yidhahdaa alfidnatu qur-aanku aastay alfidnatu ashadu min alqadl ayaa ku jirtay oo inuu ka daran yahay xitaa dilka qof la dilo fidnadu inay ka daran tahay marka in fidno la fidiya ma aha warbaahintu marka mas-uuliyad weyn ayaa saaran i ummadda maaragtay ay ugu shaqayn lahayd oo dhexdhexaad u noqon lahayd oo howlaheeda u gudan lahayd waayo marka ururkii suxufiyiintaad xogey u tahay marka doorkoodii ma qaataan warbaahinta ee laga rabay inay ka qaataan geedi socodka nabadeynta soomaaliya in soomaaliya ay soo noqoto maadaama warbaahintu ay tahay mid ka mid a awoodaha ugu weyn ee loo isticmaalo in dal burburay dib loogu dhiso
aada iyo aada runtii warbaahinta soomaaliyeed door weyn ay ka qaadatay waa og tahay xaalku meesha uu marayay iyo siday ahayd marka markii xitaa ay hogaami kooxeedyada soomaaliya ka talinayeen warbaahinta soomaaliya ayaa ahayd tii bilowday inay maaragtay dadku ay hadalsiiso oo dadkii hogaamiyaashii marka warlodiska ama maaragtay hogaami qolayaashii dagaalka ay ka hadalsiiso oo dadku ay la hadlaan door weyn ayay in muddaa oo kala duwanay soo qaadanaysay marba heer ayay soo maraysay haddana waa aragtay heer weyn ayay soo gaartay inkastoo weli dhibkii colaadii weli soomaaliya ay ka jirto oo dagaalo iyo dhib iyo qaraxyo ay weli ay jiraan laakiin warbaahinta waxaa la odhan karaa howl muhiima oo maaragtay iyo ummadda usoo qabatay marka laga reebo inay warbixino iyo informationo iyo warar maaragtay ku saabsan wax alla wixii dhaca ummadda dal iyo dibadda ay gaarsiinayeen oo sida wuxuu dhacan ay ka warramayeen waay ururkiina sidaan ognahay mar walba waxa uu ololeeyaa tacdiyada warbaahintu ay la kulmaan ama wariyaasha sidii loo yareyn lahaa wacyigelinaad samaysaan tababaro ku saabsan suxufiyiinta iyo badbaadadooda ayaad samaysaan ha yeeshee sidii nabadda ay uga qayb qaadan lahaayeen wacyigelin ku saabsan ama tababaro ku saabsan warbaahinta ma siisaan haddii aad tihiin ururka suxufiyiinta qaranka
aada iyo aada tababaro badan oo maaragtay ku saabsan sida nabadda loo looga waramo sida nabadda loo dhiirigeliyo yaan maaragtay meelo kala duwan ku qabanay waana ku tababarnaa wariyaasha waxyaabaha marka laga hadlaayo lafteeda maaragtay ammaanka iyo badqabka saxafiga marka laga waramayo sidoo kale ayaa waxaa ku jira mawaadiic la xiriirta sidii weriyaashu ay maaragtay aan xiisad iyo dagaal ukicin lahayn marka waa waa had iyo jeer waa ku dhiirigelinaa waa ka shaqaynaa wax badanna waa qabanay ku badanna waa noo qorshaysan yihiin marka waxaan rajaynaynaa in ilaahay maaragtay uu nala garab galo hawshaas oo weriyaasha soomaaliyeed isbedel weyn oo la taaban karo uu ku yimaado mustaqbalka insha allah dal colaad ka soo baxay oo dhibaatada ugu weyn ay ahayd qabiiladii iyo dagaaladii sukeeye siduu suxuufi uga shaqayn karo maxay kula tahay weriyaad ahayd in muddaa soo shaqaynayey iyo doorka suxufiyiintu ay ka qaadan karaan sidii dadka soomaaliyeed ee marxaladan issoo dhoweynta lagu jiro la isku soo celin lahaa suxufiga soomaaliyeed
aada iyo aada runtii horta xaaladuhu way kala duwanaayeen magaaladan muqdisho waad ka warqabtaa iyo soomaaliya inteeda kaleba mar waxaa jirtay xaaladu ay adkeydo maalin kasta laga warramayay labaatan dhimatay iyo soddon dhimatay iyo bakaaraha hoobiyaal ku dhacay iyo oo xitaa gargaar badan uusan jirin oo xataa maaragtay ambulanska hadda cararaaya iyo aysan jirin oo dadka gaari gacan lagu qaadi jiray xaaladaasay wariyaashu ay joogeen oo ay ka warramayeen maaragtay waktiyo kala duwan ay usoo joogeen waxaad og tahay in ay dhibaato xoog la soo gaartay oo sanad keliya in sagaal iyo toban wariya laga dilay oo maaragtay bartilmaameed ay noqdeen shaqadaas ummadda ay uhayaan darteed marka waxyaabo badan ayaa wariyaashu ay la soo gudboonaaday oo ay soo mareen haddana sidaasoo ay tahay kama reebin inay hawshooda sii wataan way ku dhabar adeegeen qaarkood baa dhibaato kasoo gaartay qaarkood baa qaraxyo ay kasoo gaareen waa kuwa hadda weli ku dhimanaya maantadan aad arkayso in maaragtay qarax dad uu weriyo ku dhintay awildaahe marka weriyaasha soomaaliyeed maaragtay iyagoo meel walba ka imanaya qaarkood maaragtay dalkii joogo howlo wada ayaa dhibaato ay had iyo jeer kasoo gaartaa waana kuwa maaragtay shaqadooda wata u dhabar adeegaya waxayna u badan yihiin waxayna u mudan yihiin maaragtay in la dhiirigeliyo marka ilaahay maaragtay waxaan rajaynaynaa in dalkeena uu nabad ka dhigo laakiin weriyaashu qeyb fiican ay ka qaataan way wadaan maaragtay arrimaha maaragtay horumarinta dalka waxay ka hadlaan horumarka weyn ee dalka uu samaynayo waxay sheekooyin ka sameeyaan arrimaha la xiriira bulshada laakiin colaadu maaragtay waa qeyb kamid a waana war markaa jira hadda aan laga maarmayn maanta wixii dhacay waa qasab dadka soomaaliyeed ee dibadda jooga ama qof kasta inuu ogaado marka lama dhigi kara taas darteed warka saxda ee ay sheegeen yaa maaragtay keliya waxay ka hadlaan colaade colaad warkanna waa loo baahan yahay dadku inay ogaadaan laakiin nabaddu way dhiirigeliyeen had iyo jeerna way maaragtay ku mashquulsan yihiin waaya marka tababarada aad samaysaan iyo howlaha aad wadaan taageero intee leeg ayaad ka heshaan ama dowladda federaalk ha ahaato ama hay-adaha caalamka ee dhinaca warbaahinta ka shaqeeya ha ahaato yacni ololahan ama midkan badqabka suxufiga looga warramaya tacdiyada sidii loo joojin lahaa colaadaha si weriyaha uga shaqeyn lahaa wadan colaado kasoo baxaya yani nabadda yani ololahan ururku iyo tababaradu bixinaya yaa idinka taageero
runtii waxaan xiriir wanaagsan leenahay laamaha dowladda gaar ahaan wasaaradda warfaafinta oo wada shaqayn wanaagsan ay naga dhexaysaa sidii wariyaasha loo horumarin lahaa waxaa jira hay-ada caalami oo maaragtay nagala shaqeeya oo ay kamid tahay qaramada midoobay oo ay kamid tahay midooda yurub oo maaragtay mashruuc dhan oo sanada oo maaragtay wariyaasha lagu tababaray sanadkii labada kun sideed iyo tobankii aan dhamaynay si nabada ku dhamaynay insha allah aan rajaynayna sanadka labada kun sagaal iyo tobankana inaan bilowno marka maaragtay hawshaasna waa wadnaa waxaa kaloo jira hay-ada kale oo maaragtay caalami ah oo adduunka joogo qaarkood maaragtay qayb ka qaata horumarinta tababarada oo ay kamid tahay free press unlimited oo ay kamid tahay hay-ada dalka finland ee fix la yiraahdo iyo kuwo kale oo badan oo aan leenahay wada shaqayn waa garta marka tacadiyada hadda marka laga hadlayo kale inkastoo waqtiyadu ay kala duwanaayeen haddana tacadiga loo geysan karo suxufiga soomaaliyeed wadankan isagoo jooga ku shaqaynaya intee la egyihiin ogaantiin haddii aad tihiin ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed
wallahi waa arrin aada u xanuun badan maaragtay dad kala duwan ayaa yaa yaa tacadiyo soo gaartay oo maalin walba maaragtay qaarkood ba hanjabaado soo gaaraan qaarkood ba xarig la kulma qaarkood ba maaragtay carar wadankii isaga tagaaya weli iyadoo xilligan la joogo marka dhibaatooyin aada u fara badan aa jiro oo maaragtay weriyaasha soo haystay muddo ah inkastoo marba marka dambe xaalada aada muuqado inay inay soo hagaagayso haddana maaragtay weli dhibkii waa jira waxaanan ilaahay uga rajaynaynaa maaragtay in xaalada uu ka dulqaado wariyaasha soomaaliya ay noqdaan meel maaragtay nabada inay ku shaqeeyaan si madax banaan inay warkooda iyo waxa ay doonayaan ay u sheegaan waana runtii waxyaabahaan ku taamayno oo aan isleenahay mustaqbalka inaan gaari doono haddii aabaydno waayahay marka wariyaha hadda marxaladan ku shaqeynaya oo eh, howlahaas qabanaya eh, ururka suxufiyiinta tihiin ogaantihiin xaquuqdiisa iyo sida u shaqeeyo dhibaatooyinka la kulmo kuwa dhaawacyada ay gaaraan eh, xaqa inay magdhow halaan idinka naftigiina oo howshaan aad ka shaqeynaysaan oo khatar leh marka sidee sidee ula socotaan aada iyo aad runtii anaga wariyaasha soomaaliyeed markii maaragtay ama dhib uu dhaco inta badan wariyaashii ama la xiro ama maaragtay la dhaawaco waa u gurmadnaa wax alla wixii karaankeenna annaga urar ahaan iyo maaragtay xubnaheena sidoo kale waxaan maaragtay cos u dirna hay-adaha maaragtay gacanta siiya waana jirta habkaas in lagu caawiyo wariyaal badan oo maaragtay soomaaliyeed oo gacan ay siiyeen maaragtay hay-ada annaga gacan saar ama sa- maaragtay saaxiibo nala ah waxaa jira inaan qaarkood aan annaga dhexdeena contribution u samaynay waxaa jira qaarkood maaragtay aan ama safaarada ama hay-ada la kaashanay oo dalka dibadiisa maaragtay loo qaaday marka wax allaalo oo wixii la qaban karo qaar baan maaragtay inta la xiray habeen madow oo habeen bara oo xataa ay aan suuragal ahayn lasoo daayo dad xabsi laga soo daayo in naloo soo daayo kadib markii maaragtay madaxdii iyo ciddii ay qusaysay aan la fadhiisanay waay marka shaqooyinka waa jireen oo muddo maaragtay had iyo jeer maalinba wixii soo baxaan qaabilaynay wax badanaan isbedelay sida noo muuqato oo hadda maaragtay xitaa fahamka iyo wada shaqaynta iyo cid walbo dhinacyada maaragtay oo dhan ay qusayso arrimaha saxaafadda aad baa maaragtay xiriirkeenu usoo wanaagsanaaday waayo marka eh, si gaar ah adigoo xogeyiya guddoomiyihii xubnihii ururka ee shaqeynaya sidee ku shaqaysaan ma eh, dhaqaalihii dhaqaalo wariyaasha aad ku ururisaan baad ah, ku shaqaysaan ma volunteer oo si free ayaad ah, howshaan oo iskaa wax u qabsa aad ku qabataan yacni sidee hadda ma mishaar baad ka heshaan hadda howshaad qabanaysaa marka laga hadlayo suxufiyiinta qaranka
Eh, runtii eh, inaan wax ka helna iska dhaafay annagaa maaragtay eh, wax ku bixina eh, oo maaragtay eh, shaqooyin kale oo aan qabsano darteed maaragtay aan eh, ka caawinaa xafiiska iyo wax maaragtay lamid aan muddana ka caawinaynay Eh, waana howl maaragtay si mutadacnimo maa- maadaama hawshan ay tahay howl wariyaasha horeyna waxaad og tahay eh, ururkan maaragtay inuu iska ahaa sidii n g o qofka uu leeyahay oo kale oo boorso lagu sitay laakiin hadda waxaad arkaysaa inaan tababarar ku samaynayno xudur aan tegayno ba- eh, maaragtay baydhabo aan tegayno oo aan tegayno jowhar tegayno beledweyne tegayno oo aan eh, dhul sumareed tegayno oo aan eh, tegayno muxuu ahaa cadaado oo aan tegayno gaalkacyo iyo garawe waxaasoo dhan ma dhici jireen marka intaasoo dhanba tababara maaragtay qaarkood aan hadda eh, ugu yaraan laba jeer ama saddex jeer midkiiba kusoo qabanay qaar baa hadda noo qorshaysan oo haddaan u soconnaa waxaasoo dhanna maaragtay wax dhici jiray ma waxaan ku wadnana wax weeye ka- iskaashiga aan la leenahay hay-adaha wada shaqaynta aan la leenahay Eh, annaguna wax haba yaraatee mushaar oo aniga hadda aan kula hadlaayo iyo inta igo inta ila shaqayso oo dhan ay ka qaataan oo gaar u ah haba yaraatee maanta ma jiro laakiin waa hawl loo baahan yahay in wariyaasha soomaaliyeed u istaagaan wakti yar baan joogaynaa kuwa kalaa imaanaya waxaa la rabaa in wariyaashu si ay maaragtay isu caawiyaan in eh, loo helo dad maaragtay eh, ay hawsha agaasima waana maaragtay eh, waa wixii hawshii ay ii egmadeen wariyaasha soomaaliyeed ay ii doorteen waxaan aaminsanahay in wax badan aan ka qabtay eh, intii karaankayga ah waay Eh, wax badanna ay ii suurageli waayeen duruufo badan awgeed waxyaabo badan oon ku haminaya waaya marka suxufiyiinta eh, hadda eh, soomaaliyeed ama kuwa xubnaha ka ah ururka ee ku jira hadda aad diiwaan geliseen ayagu wax ma ka- wax ma dhiibaan oo howshaan aad wadaan siminaarada naftigooda intii dee gacan kale lagu sugi lahaa wariyaasha kale ee laga yaabo inay tababar u baahan yihiin yacni in aad contribution ama wax aad ka qaadaan wa- wa- ma ma jiraan oo suxufiyiinta ururka u diiwaan gashan ay bixiyaan
dadku horta wariyaasha isku mid maaha qaara fahamkoodu fiican yahay eh, oo maaragtay eh, lasoo xiriira oo gobolada jooga oo kaarar qaata oo kaararkii maaragtay nusoos qaata oo lacag maaragtay sii bixiya Eh, qaarna iyagoo maaragtay muqdisho jooga iyagoo maaragtay eh, eh, xataa ka warqabin xataa in maaragtay eh, waxa socda iyo iyo eh, kaalmada looga baahan yahay wariyanimo laakiin adduunyada waxaa kama jirta dhammaan wariyaasha maaragtay eh, ay ka tirsan yihiin ururadooda Eh, waxaana laga qaadaa fiig maaragtay sanadla ah Eh, iyagana maaragtay eh, wuu lagu horumariyo lagu difaaco laakiin in badan oo kamida nasiib xumo wariyaasheena soomaaliyeed ma fahamsana waay laakiin waxaa nasiib wanaag qaar ka mid ah goboladii xataa kuwii joogay inay kaararkii soo doonteen oo ay qaateen oo maaragtay eh, eh, nambarkana maalin walba uu sii kordhaayo sidee isku soo diiwaan gelin karaa suxufiga soomaliya ama gobol ha ku sugnaado ama muqdisho ha ku sugnaadee Eh, horta eh, form waa jiro oo maaragtay websiteka saaran oo qofka uu soo buuxiyo oo la ogaado waxaa jira cid uxil saaran oo dabagal ku samaysa qofka weriyaha soo codsaday inuu weriye sax yahay iyo inuu maaragtay meesha uu ka shaqeeyo deegaanka uu ka shaqeeyo marka la xaqiijiyo inuu yahay weriye shaqeeya oo maaragtay la helo hawlihii uu qabtay ama iyadoo maaragtay onlineka ku jirto oo la xaqiijiyo inuu gawriyahaas rasmi yahay ayaa qofkaas maaragtay waxaa loo broces galeeyaa sidii uu uheli lahaa kaarkaas waana maaragtay foomkaasa laga buuxiyaa shuruudaha maaragtay urarka u yaalo usoo akristaa kadib a maaragtay uu noqdaa xubin buuxa oo kaarkii la siiya habkaasay maraan maaragtay qaar badan oo kamidana maaragtay way qaateen ilaa laba boqol iyo lixdan weriye ayaa ilaa hadda soomaaliya oo dhan maaragtay isdiiwaan gelisay oo qaadatay inkastoo weriyaasha soomaaliyeed a ku qiyaasma in sideed boqol iyo konton ilaa sagaal boqol ay yihiin guud ahaan dalka haddana intaas waxaad arkaysaa in xataa kala bar ay ka yar yihiin dadka qaatay maaragtay ama nala soo xiriiray ama xubinta noo oo had iyo jeer xaaladahooda maaragtay nagu soo wargeliya waayahay marka ugu dambeyn weriyaasha soomaaliya si guud marka looga hadlo iyo soomaaliya hadda marxalad soo kabasho ah oo dalka uu dib u dhismayo ku jirta dowr intee leeg ayay marxaladan ka qaadan karaan ama nabadda ha ahaato ama horumarka ha ahaato maxayse tahay fariinta nusaj ee arrintaa ku aadan wax badan ay ka qaadan karaan weriyaasha soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay inay maaragtay ay horumar weyn ay ka sameeyaan sidii dalkan nabadiisa iyo ammaankiisa iyo hore uga qayb qaadan lahaa weriyaasha soomaaliyeed door maaragtay la dhihi karo dadku way isu keeni karaan oo waxay abuuri karaan jawi isfaham ay fursad u haystaan maadaama ay haystaan warbaahin weyn marka runtii wallahi waa wax maaragtay aan isdhihi karo haddii wariyaasha soomaaliyeed ay u guntadaan xitaa xaalada dalka uu jiray way jehayn karaan waxayna gaarsiin karaan in soomaaliya xitaa colaadan guud ahaan ay ka baxdo oo dalkan horumar weyn uu gaaro oo soomaaliya nabad ay ku naalloodo maxamed ibraahim maclimow xogeyaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusaj ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka wadajir uga waramayey doorka warbaahinta ee nabadda dowladda maraykanka waxay ku dhawaaqday sagaal boqol oo milyan oo dollar oo ay ku taageerayso soomaaliya lacagahaasi waxaa ku jira boqol iyo toban milyan oo loogu talagalay xasrinta qoraal ka soo baxay maraykanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale maraykanku uu joogteynayo xiriirkiisa dhinaca diblomaasiyadda ah ee soomaaliya maxamed nuur macalin maxamed oo qoraalka soo akhriyey ayaa inoo soo jeedinaya
dowladda maraykanka ayaa sheegtay in sagaal boqol oo milyan ay ugu deeqayso soomaaliya taa oo ku bixi doonta bini'aadanimada waxbarashada dowlad wanaagga shaqo abuurka deen canfinta iyo xasiloonnida sidaasi waxaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay safaaradda maraykanka ay ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya si loo muujiyo doorkooda arrimaha gargaarka balse ay u baahan tahay in lasii ballaariyo caafimaadka dhisidda hay-adaha dowladda cadaaladda shaqo abuurka iyo horumarinta dhaqaalaha si shacabka soomaaliyeed ay u helaan amni iyo xasilooni arrintan ayaa timid waxyar un kadib markii dowladda maraykanka ay shaaca ka qaaday inay dib u cusboonaysiisay joogitaankeeda diblomaasiyadeed ee gudaha dalka soomaaliya iyadoo waaxda arrimaha dibadda maraykanka ay sheegtay in ku dhowaad soddon sannadood laga joogo markii albaabada loo laabay safaaradda maraykanka xilligii uu dagaal sokeeye ka qarxay soomaaliya soomaaliya ayaa isku dayeysay in ay ka soo kabato dagaaladii galaftay dalka sannadkii kun sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii waagaasi oo qabqablayaasha dagaalka ee qabaa'ilku ay xilka ka tuureen dowladdii dhexe ee militariga iyagoo markii dambena dagaallo isaga hor yimid bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka dhowaan ayaa lagu sheegay in taariikhda ay mar kale soomaaliya ku soo noqotay iyadoo soo ceshatay horumarka sannadihii dhowaa tallaabo horey loo qaaday si loo soo celiyo mar kale in diblomaasiyadda maraykanka ay dib uga furato gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya soomaaliya ayaa sannadihii lasoo dhaafay wajahaysay kacdoonka kooxda mintidka ah ee alqaacidada xiriir kala leh ee al-shabaab ay sidoo kale ka curteen macluul gaajo iyo burcadbadeednimada biyaha iyadoo qeybo ka mid ah dalka ay ka jiraan dhibaatada iyo qalalaasiyaha mintidiinta heerka xasiloonida caasimadda muqdisho ayaa soo jiidatay maalgashiga ka imaanaya dhinaca dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool gudaha iyo qaar dibadaha ka yimid bishii sebteembar bangiga adduunka ayaa ansixiyey siddeetan milyan oo dollar oo la siinayo soomaaliya si ay ugu qarashgarayso qaabeynta hanaanka maaliyadda dowladda waana tii ugu horreysay oo la siiyo muddo soddon sannadooda maraykanka ayaa duqeymo hawada ah ka fuliyey gudaha soomaaliya oo lagu taageerayo dowladda qaramada midoobay ee taageerto iyo dagaalada lagula jiro nabadiidka al-shabaab kooxda mintidka ah ayaa laga saaray muqdisho sannadkii labada kun iyo koob iyo tobankii soo laabashadeenna waxay muujinaysaa ballanqaadka maraykanka ee hore u socodka xasiloonnida dimuqraadiyadda iyo horumarka dhaqaalaha oo ah waxa ay danaynayaan labada dowladood sidaasi waxaa lagu sheegay qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka haddaba lacagahaasi maraykanka uu deeqay soomaaliya muhiimad intee leeg ayay leeyihiin sideese soomaaliya uga faa'iidi kartaa soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin maxamed ayaa weydiiyey aqoon-yahan xasan sheekh cali nuur imaam oo falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya
rofesore bal waxaad nooga warantaa dowladda maraykanka waxay ku dhawaaqday sagaal boqol oo milyan oo dollar in ay ugu deeqday ay ugu deeqeyso soomaaliya arrimahaasna wax badan ay ka tari doonaan howlaha shaqooyinka ee gudaha dalka ee hay-adaha kala duwan ay ka faa-iidi doonaan sidee lacagtaasi aada u aragtaa ma laga faa-iideysan karaa wax waxqabad muuqdana mujtamaca soomaaliyeed guud ahaan ma u noqon kartaa
guud ahaan lacagtaas nambarkaasle waxaa lagu qoray twitter-ka oo safaaradda maraykanka lagu qoray goobjoog oo aada u faalleeyana wuxuu ka qoray maqaalo dheer oo ka qoray lacagtaas sagaal boqol oo milyan inay maraykanku ay soomaaliya ay say sheegeen ay siin doonaan ayna wax u qaban doonaan waxbarashada iyo caafimaadka dhisida dowlad wanaagga cadaaladda shaqo abuuris horumarin iyo waxyaabo kaleeto guday sheegeen lacagahaas waa la kala qaaday qeybta ugu ballaaran waxaa la yidhi waa afar boqol iyo labaatan milyan waxaa lagu bixi doonaa arrimaha bini-aadanimada dabcan markaan arrimaha bini-aadanimada aan leenaha waxaan u jirnaa guud ahaan dalka soomaaliya laga soo bilaabo lowyacadde ilaa ilaa mataqaanaa xataa kasii xagga mataqaanaa badhaadhe dhulkaas soomaaliyeed oo maamul goboleedyada ah ayaa uun sida ay bini-aadanimo uga jirto hadday jiraan dad gaajaysan kuwa cudur haayo saasay ku bixi doonaan waa hawl la yaqaano waaye lacagtan in la isticmaal laga yaaba dabcan shaqa abuuri kale sheegeen waxay sheegeen inay jirto sharikad la dhaho irmaan oo caano giil soo saarta saan qiyaasayo ama caano soo saartay saddex kun iyo shan boqol oo liiter waxaa kaleeto oo ay sheegeen inay wax ka qaban doonaan ama ay cusboonaysiin doonaan dekeda muqdisho iyo dekeda iyo eraboorka muqdisho waxaa kaleetoy sheegeen inay maraykanku ay bixiyaan waxbarasho arday gaaraysa taqriiban boqol iyo siddeetan kun oo arday iskuul hadda oo waxaa kaleetoy leeyihiin waxaan ka shaqaynaynaa dowlad wanaagga iyo xasiloonida waxay leeyihiin iyadana boqol iyo toban milyan ayaan iyadana ku bixi doonaa arrimaha la xiriira xalinta khilaafaadka iyo dib u habeenta garsoorka dabcan marka la leeyahay dib u habeenta garsoorka waxaa looma jeedo keliya muqdisho looma jeeday waxaa loo hirshabeelle galmudug puntland somalilan koonfur galbeed jubbaland iyo dhammaan guud ahaan sidii tobanka gobol ee soomaaliya ama sagaashan iyo todoba degmo ee soomaaliya uun bay noqonaysaa sida sida macnaha wax looga qabto aqoon-yahan xasan sheekh cali nuur imaam oo barnaamijka wadajir u warramaya ayuu kaasi ahaa waa tahay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo muddo dheer dagaallo sukeeye ay ka jireen waayahanba waxay ku naalaloonaysaa nabad waxaana heshiis laga gaaray colaadii u dhexaysay labada dhinac ee magaaladaasi kala maamula golaha nabadda ee gaalkacyo oo ku howlanaa sidii xal waara looga gaari lahaa dagaaladii soo laalaabtay ee gaalkacyo ragaadiyey ayaa dhowaan warbixin soo saaray taasoo la xiriirta qodobadii ee heshiiskii gaalkacyo laga gaaray waxyaabihii ka hirgelay iyo weliba waxyaabaha ilaa hadda aanan u suura gelin khadka taleefonka ee magaalada gaalkacyo ayaan kula xiriiray guddoomiyaha golaha nabadeynta magaalada gaalkacyo suldaan cabdinaasir jaamac seed waxaana ugu horreyn a weydiiyey bal halka ay wax u marayaan wax badan baa qabsoomay marka koodaad waxaa weeye dad wakti dheer dagaalamay naf iyo maal isku dhammaystay oo aan wax ka dhexeeya jirin oo kalsoonina dhimatay ayaan ka dhex shaqaynaynay lambar ko waxaynaan kalsooni usoo celino oo is aaminaan oo inay nabad ka shaqeeyaan aaminaan oo nabadda heli kara aaminaan qodobka koowaad bay ahayd qodobka labaad golaha nabadda qodoba- qodobada lagu heshiye qodobka koowaad bay ahayd la sameeyo wakti dheer iyo istijid dheer waa la sameeyey ciidamada isku dhafkaa qodob bay ahayn waa la sameeyey wacyigelintii qodob bay ahayd waa la sameeyey qof walba gurigiisa inuu helo ayuu xaq u leeyahay inuu gato inuu dhisto inuu ku noolaado iyadana qaybna waa ku shaqaynna waa ku soconnaa jeegboontiyada iyo dareenka magaalada dhex yaalla in laga qaado qodob bay ahayd qaybana waa la qaaday qayb baa noo harsan magaalada hareeraheeda maleeshiya daaladka jooga markaas hal qayb ayay ku harsanaayeen weli waa waa waa waa ku harsan tahay waa lagu daba jiraa nidaamka cusub baan insha allahu dhamayn doonaa marka qodobadu intooda badan oo nuxrif waxay waa la fuliyey wixii noo harayna sanadkaa u ballansan lahay waa garta marka qodobada aad hadda noo tirisay ma kuwii aad ku tala gasheen ee aad qorshayseen oo idiin hirgalaya mise waa weli kuwa ay caqabado ka taagan yihiin
maya waxa aan ugu heshiis hayna jiraan qodobadan waa la saxeexay marka horeba heshiiskii lagu heshiiyey bay ahaayeen intii hadda ka fushay baan kuu sheegay iyo intii ka dhiman
waa garta marka kuwa haray ee, hadda kuwa suuro gala waa suuro galeen ee kuwa ee, haray maxay yihiin caqabadaha ku horgudban oo ay la hirgeli laayihiin
runtii caqabadahaas hadda ku horgudban ma dhigi karo Eh, waxa weeye wax oo markii horena intii kalsooni la-aanka jirtay eh, waa laga yaabaa in dad badan aaminsanaayeen eh, yaa lagu degdegin hala hakado hala fiirso inay eh, maaragtay ku dacda waa dhici kartaa laakiin hadda wax sharuuda oo hortaagan in lagu dhaqaaqo ayaa haday saas cusub baa lagu dhaqaaqin hadaa la
Ee, maxaa idin farax geliyey intii hawsha aad ku jirteen oo idiin fududaaday oo aad filayeen inay idiin fududaanaya maadaama guddigii arrinta ku jira aad heedeen
Ee, farxadda lama koobi karo waxa weeye dadkani bishii waxay iska dili jireen toban shan iyo toban labaatan baa dhiman jirtay barakac fara badan baa ilaan jiray kaas qoorka asigaa waa dhammaaday saas oo dhan markii laisu daldalo toban qof oo dowladihi aad dhinaciisa ka dhimatay ee, ay- ay- ay sababeen ayaa dhimatay oo maaragtay een, dad oo burcada intaysa urursadeen ay naf- een, dhinac kale u tallaabaan oo wax ku dilaan oo aana goob iyo wax noocaasa meesha hal sano ee, toban qof ka dhimatay bishii aa tirada ka dhiman jirtay waxa weeye guul weyn oo la gaaray in dad dhimanayana waa la ogaa waxaa kaloo farxad ah magaalada daalkaayo haddaad joogtid een, guri alle gurigaan baa tegeysaa meel alle meeshii aad niyadaada kusoo dhacda waa kasoo jiisanaysaa dadku saas isku dhex maraya waxa weeye waa farax weyn iyo guul bulsho usoo siyaaday oo marka dambe dadku marku saas ku dhexgala dhalinyaradii iyo haweenkii gujeelayyihiin isku dhaf ah odayaashii isku dhaf maamuladii waa wada shaqeynaya ilmadii waa wada shaqeynaya waxa weeye guul iyo farxad weyn oo la gaaray weye ilaahay baa subxaana watacaala uga mahadcelinayna waa garta marka dhinaca caqabada markaan eegno ee, dhinaca waa dhinacii waxyaaba idiin suuro galay ee, idin farax geliya Ha- ha yeeshee caqabado ma jireen intii aad hawsha ku jirteen oo oo- oo- oo mararka qaar aad ka fuqsan weyseen oo aad ka guulgaarteen
caqabada waa jirin waxaa jirtay eh, marka horeba waxaa adkaa in la kulmo adkay caqabada ugu weyn waxaa in la kulmo oo inta laisku yimaado meel eh, la fadhiisto oo hadal la yiraahdo adkay baan soo marnay Eh, waxaan soo marnay hadalka markii bilowdo iyadoo qolaba qolo kusoo aadayso oo no- eh, nin walba ninka kale wax kasii oo dadku eh, ay wa- maaragtay nin walba fan ka digyahay oo aan maanta dhan kala celinteeda lagu jirayo waxaan soo gaarnay marka hadda meesha aan kaga sheekeyna soo gaarnay caqabad weyn aan soo marnay ahayd ilaahayna soo dhaafiyey Ee, waxaa ka mid ahayd in laka aamino sida kalsoonta waa waxaa qofkaan sheegay makunba kan kuu sheegay makunba been baa ii sheegay ta been baa ii sheegay Ee, caqabadaha soo marnay ahayd caqabada kale waxaa ah hadda ee, dadkan naga dhintay oo ilaahay amarkiisa ku dhinteen sabab la celin kara maaha laakiin annaga nooga qorshaysnayn Ee, nabad inaan gaarno ballaaran oo aan la isdilin dadka maalkiisa iyo naftiisu isdilin ayaa maaragtay oo kale istaagaa noo qorshaysnayd inay dad naga dhintaan oo ma garanaysaa toban qof la dilaa iyadana caqabadna waa ahayd Ee, markasta aan ka baqanay in mar qof dhintaba nabad soo soo- soo bilaabo waa garta jabto waay bal ka waran labada dhinac ee magaalada dadka ku nool ee aad dhexdhexaadinayseen door intee leeg ayay ruuxooda ka qaadanayeen in xalkaa la gaaro
hadda loo shaqeeyeen haddii aan bulshada madaayahda kala duwan urada haweenka urada dhalinyarada ulma-awdiinka ganacsatada haddii ilaahay ku imaay ciidamada maamulada haddaan kulli gadacsanaan iyo wada shaqeyn kujin iyo in la aamino oo qof kasta kalsooni hela in nabad laga shaqeeyo oo aamino nabadda haddaan la helin dee waxa weeye golahan keliya waxaa maqateenba laakiin golahu wuxuu ka noqday xurmad ayuu u noqdaa gidfadhi in intaasoo abuusha kusiaa iyo intaasoo caqabada golahaas nabadoo isku daray ayaa soo celinayay oo ka shaqeynayay oo dadka nabalba ka dhaadhicinayay waa garta marka ya- yaa intaa hawshan aad wadeen yaa taageero ka helayseen oo nabadeyntan iyo waxaan aad wadeen ee idinku taageeraya haddii aad tihiin golaha nabadeynta
runtii markaan fiiriyo horta deegaanka wuxuu u baahnaa siyaa- eh, dibashiin bulsho iyo dibashiin siyaasadeed mar walba eh, siyaasadda duraasaan waa muujiya runtii laakiin ma jirin eh, wax dhaqaala ah oo ugu daray ma jirin dowlad goboleedyadana kuma darin dowladda dhexana kuma darin Eh, doorkii la- aan ka rabnay lagama soo bixin marka laga reebo haydo eh, yaryan oo markii la fadhiistaba fadhiyada iyo waxaas in hayin wacyigelinta sida waxaa naga taageeray hay-adan la yidhaahdo interbeak iyo b b r c wacyigelinta fadyaal badan sameeyey hay-ado kale sidoo kale maaragtay h d hay-ad la yidhaahdo hay-ad la yidhaahdo s s f waa badan yihiin hay-ado badan baa maaragtay gacan naga siinayay marka haddaan la iskaashan oo runtii hay-adahaas waxay ka socdaan caalamkay ka socdaan inkastoo dad soomaaliya hawlwadaan ka yihiin haddana waxa weeye marka hadda caalamka iyo soomaalida iyo isugu tegin runtii lama gaari karahayn meesha maanta la gaaray looga mahad celinayna dadka subaxan ka jirtay waaya dowladda laftigeedu niyad wanaag bay noo keeneen waay ciidamada isku dhafka hay sameeyeen in laftigoodu intaasay gacanta naga siiyeen ugu dambeyn marka rajada aad ka qabtaan in qodobada idiin haray ay hirgalaan iyo fariinta dadka labada dhinac aad u diraysaan maxay tahay haddii aad tihiin golihii eh, hawsha ku jiray arrintaa ka shaqaynaya
Een, waxaan marka hore een, rabaa inaan shacabkana ku kalsooni geliyo adigana ku caddeeyo Een, qodobada noo haray oo sanadka aan u ballansannahay oo sanad guuradii een, halkii sano nabadu shaqaynaysay toddobiyi tobanka aqoonay lix iyo tobanku eebnay toddobiyi tobanka aqoonay Een, bishii laysaan laba kun iyo sideed Een, qodobada noo harsanna waa sheegnay haddii alla idmo markaa doorashada puntland iyo laga soo laabta sanadka cusub inaan ku ballansannahay in loo qodob sameyno qodobada noo dhiman oo siday tahay loo fiiyo iyo xeer aan fidno inaan nabadda ku sugno oo dambiilayaasha sababta sameynaya dambiilayada magaranaysaa wax looga qabto oo isaguna midka noo saaran maankeeni la afiyey labiyo qoaalka uu ka baxoo la cagsiyo goobta laadno waxa weeye inaan insha allah qodobada noo dhiman aan dhamaystirno marka labada qodob ayaan rabaa in adigana ku cadeeyo dadkana ku kalsooni geliyo dadkana waxaan dhihi lahaa ugu dambeyntii nabadda qof bini aadana inuu ku noolaado wuxuu ku noolaa nabadda ugu wanaagsan markaas ayuu inuu wax dhisto iyo inuu wax dhalo iyo inuu wax dhacdo markaas ku gudi karaya laakiin qof qori haysta oo shirku hela xabad oo ku gadanaya oo qof islaam ku dilahaya oo adduun iyo aakhira taagay dalna uma dhismo nolola ma haysto alonku qoryahaas ka dhigeen ilaahay ha aamineen dadka u shaqaynaya madaxda ha aamineen nabad max ku noolaadeen qofkale nabad ha ku noolaadeen suldaan cabdinaasir jaamac sayid gudoomiyaha golaha nabadeynta magaalada gaalkacyo ayuu ahaa oo barnaamijka wadajir uga waramayey dagaaladii gaalkacyo heshiiskii laga gaaray iyo xabiyihii ka hirgalay isaga ayaa u dambeeyey barnaamijka wadajir ciddii uu sheegay waxay dib kaga heli karaan barta internetka ee raadiyo muqdisho doodneed iyo sidoo kale barta facebooka ee barnaamijka wadajir iyo weliba barta twitterka intaan mar kale dib ugu kulmi doono nabadgelya insha allah
shicibiyahow wanaagsani walaalayaalow wadnaahayagii rumaadow walaalayaalow shicibiyahow wanaagsani walaalayaalow wadnaahayagii rumaadow walaalayaalow wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy shicibiyahow wanaagsani walaalayaal waxyaayagii rumaadow walaalayaal shicibiyahow wanaagsani walaalayaal waxyaayagii rumaadow walaalayaal wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal wada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal wada jirno walaalayaal